barakaato kusoo dhawaada bodkaaska heego waxaa maanta marti ah oo inala joogaa marti ma odhan karna xalqadii labaad mise kii saddexaad kii saddexaad xalqadii saddexaad baan maraynaa tahay oo doctor cabdiraxmaan la duubay doctor cabdiraxmaan waxaa ugu magac dheer sahraawi waxaan maanta ka hadlaynaa mowduuceenu uu yahay caafimaadka xidhiirka ka dhexeeya caafimaadka iyo soonka marka mowduuc aada muhiima weeyaan waxaanu jeclaysanay inaa meelo badan ka istaagno horta marka ugu horeysa rabadaan mubaarak kusoo dhawow bodkaaska heego
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وسلامتهين marlabaadka waan dhawahay faadimo hortii aad iyo aad iyo aad waxaad ugu mahadsan tahay dadaalka aad ku bixinaysid inaad dadkaagii wacyigelin u samayso mawaadiic kala duwan aad usoo tabaysid waqtigan hadda casri alcawlama la yidhaahdo waxaan u baahan intaan awoodi karayno dadku inay faafiyaan waxyaalaha wanaagsan maalin walba waxaan la kulmna waxyaalo badan aan wanaagsanayn oo social mediaha dhinac walba hadday noqoto laakiin fikradda ah dadku inay wixii ay wax ka garanayaan ama wax ka fahansayin dadkoodii ku celiyaan oo runtii waa fikrad aad iyo aad u mudan in la dhiirigeliyo aad baad ugu mahadsan tahay waan dhowahay walaal mawduuca ka hadlayna waxa weeyaan xidhiirka ka dhexeeya caafimaadka iyo soonka waan ognahay inaa dhibaatooyin badan baa jirta sidoo marka la eego dhinaca soonka iyo caafimaadka ta koobaad ugu horeysaba tahay marka soonka jebinayna la afurayo inaa ama wax saliidna ku afurna ama wax nacaasa horta marka horeysa waxaan doonayaa inaa step by step u soconno horta faa'iidada ku jirta soonka waxay kadib marka dambena adraarta ama dhibaatoonka naga soo gaari kara haddii cuntada saxsan aanaa cunin kadib marka dambe qodobada dambe u daadegno waayahay walaal faadmo intaynaan horta mawduuca ugelin waxaan jeclaan lahaa inaan hal qodob ka horeysiiyo mawduucan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa soonka iyo caafimaadka waxaan soonka oo ah tiirarka islaamka tiir ka mida ee shantaa iyo saameynta uu ku leeyahay caafimaadka isku dayno inaan ogaano saameyn noocya iyuu ku leeyahay culimadu waxay dhahdaan marka hore cibaadaadka lana faray inaynu sameyno sida saxdii waxa weeyaan inaynu ka istaagno atawaquf oo inayna sababta raaraadin weeyaan waa lana faray oonu sameynayna intaasaa asal ah laakiin xikmadda wixii aynoo noo baxa aynu fahanno inaynu daraaseyno way mudan tahay wad marka hore talabaada muhiimkeeda lafteedu waxa weeyaan waan jecelahay caafimaad baan ka sheekeyna fa caafimaadka waxaa ku jira ereyo caafimaad jirka qaab u shaqeynayo waxyaalaha faraha badan ma baahnayn inaan sheegno luqad soomaaliya fudud intaan awoodi karin kusoo dhaweyno ayay mudan tahay marka bal aan ku horeeye soonku ama se qofku marku wax cunayo maxaa dhaca jirka si horo kooban cuntaan cunnaa cuntadaan cunno waxay doontaa ka koobnaato jirka markuu qaato waa la burburiyaa waxaa loo bedelaa maxay sonkor sokortaasi dhiigaaga raacda dabeetana wixii aan u baahanay tamar waan ka qaadanaa wixii kalena keedka iyo stoorka ayaan geysanaa waa la kaydiyaa dabeetana waxay isu bedeshaa maxay faat bay isu bedeshaa markaa la kaydiyo haddii hadhowto aada soonto ama aanan cunto cunin saacado isku xiga waxaa dhacaysa maxay in khasnadaadi dib looga soo saaro cuntadaadi ku keedsanee dabeetana haddana la burburiyo dabeetana laga dhigo sonkor yaryar dabeetana ay isticmaalaan unugyada unug kasta oo jirkaaga ka mid ah laga bilaabo timahaaga ilaa iyo cirba meel kasta waxaa ku jira unug baa ku jira khaliya sal baa ku jira unugaas wuxuu qaataa maxay sokortaas u qaataa sokortaas waxa weeyaan maxay waa waxa tamarta ka dhalan uu ku noolyahay haddii uu waayo wuxuu isku dayeen qaab kale ku hela laakiin wuu dhimanaya haddii hore waayo marka jirku sideedaba fikradda guud waxa weeyaan waa waa dheelitir dheelitir xagga cuntada dheelitir xagga shaqooyinka badan jirka ka dhacaya سبحان الله يعني تلفتي استوتاب بير باهنت بالموضوع اللي انا كبحنا او اهم حي ان كان ولا هم من بدينو شركي نقولين waxa ka socda dheelitir aynan yarbahay sokortaada ay kor u kacaysa dhacaamada qaar kood la soo dhiniyay insulinta hoos bay u dhacaysa dhacaamada qaar kood la soo dhinaya een jirkaaga wax yar baa soo geli waa la dagaalamaya yaa waxaas una adiga laguma dirin waa shaqooyin dhacaya gudahaaga adigoon ogeyn ayda quraanka maxay leedahay wa fi anfusikum afala tubsiruun waay ma haddaan usoo daadegnayn waxba hadal ka dheereynin soonku wuxuu wax ka qayb qaataa baa la yidhahdaa difaaca jirka oo waxaa la yidhahdaa had iyo jeer jirkaaga marka uu soo galo walax oo dibadda ka ah nooci doonto ha noqoto bakteriya ha noqoto sun ha noqoto wax doonto ha noqoto jirku wuxuu bilaabaa heegan ciidamada loo diraa ciidamadaas waxay ku dadaalaan inay la dagaalamaan ay ka takhalusaan waaye haddii ay dhacdo ta- sidaas waa sida caadiga ah ee jirka uu sameeyo oo inflammation baa loo yaqaan afka qalaad Een, laakiin dhibtu waxay ka taagan tahay siday yidhaahdaan haddii uu inflammationkaasi uu sii raago bimacnaa waqti badan uu qaato wuxuu keensanayaa marar badan inuu xanuunada qaarkood u horseedi karayo ay ka mid tahay xanuunada wadnaha ku dhaca haddaba fi- maxaa waxaas oo dhan sharaxna soonku bibasaada inflammatory cellskaaga ama unugyada ka qayb qaata inay la dagaalamaan waxyaalaha jirka soo gala ee haddii ay sii raagaan laga yaabo inay dhib kugu keeni kareen tusaale ahaan bal ink waxaad ka soo qaadaa ciidamad meel keentay inuu la dagaalamo col colkaas haddii markiiba laga takhaluso waa jir xaaladda nabadba noqonaysa balka waxaad suuraysataa ciidan mar walba heegan ah oo hubsito oo dagaalamaya wuxuu bilaabaya hadha tumaxay inuu jirkii caadiga ahaa ee caadiga u shaqeynaya inuu la dagaalamo ama xanuun u horseedo fa fikraddu waxa weeyaan soonku waxa uu yareeyaa bay dhahdaa maxay in chronic inflammation ama inflammationka raaga uu jirka ku bato taasoo qofka ku keeni karaysa maxay xanuunada qaarkood ku keeni karaysa Een, marka waxa uu yareeyaa maxay in qofka ku dhacan xanuunada qaarkood ay keeni karayaan maxay waxa loo yaqaano chronic inflammation waayo midda kale iyaduna muhiimka ah waxa weeyaan waxaa la idhahdaa ku dhawaad boqolkiiba koob iyo soddon dadka adduunka dhinta hadda waxaa dila xanuunada wadnaha soo ma Een, jaladaadka ha noqoto dhiigkarka ha noqoto waxyaalahaas u dhintaan muusminka hadda socdaa waxaa la yidhahdaa maxay soonku waxa uu yareeyaa maxay xanuunadaas oo sideeduu u yareynaya wuxuu u yareynaya xanuunada maxaa sababa dhiiggaagu kor u kacay haddaad xasuusato dheelitir baan ku bilownay xalqadeena oo ah maxay jirkaagu wuxuu u samaysay inuu isu dheelitiro wax walba dhiiggaaga haday noqoto cuntada qaadans haday noqoto markastoo dhiiggaaga kor u kaco kasta khatar kugu sameynayso subagga jirkaaga maraya cholesteroolka nooca loo yaqaano soomaalida cholesteroolka nooc kuwaasoo dhan wuu yareynaya haddii ay kuwaas yaraadaan maxaa dhacaya madaxyadkaagan waxa weeyaan maxay waa tuumba weeyaan tuumbadaas haddii ay ku bataan xaw- barasharku ku kaco oo dhiig- dhiigkarka loo yaqaano ama haddii sokortu ku badato wax- iskortaan odhan subaga cholesteroolki wax la halmaama waxay keensanayaan inay inay inay inay inay ku dhegdhegaan hareeraha dee xididka soo maa dabeetana xanuun qofku sababi karayaan dabeetana qofka ama lani wadnaha awdmayba stroke baa ku dhacayba wadnaha awdmay maxaa laga wadaa dee xididkii dhiigu marayay ee oxygeenti ku maraysay ee waxyaalaha u baahantay marayin baa yaraanaya oo wus- wus- wisxiraya maxaa xidhaya waxyaalahan dhiigga ku kac- ee kor u kacsan ay kamid tahay sokortan iyo waxan iyo iyo subagani dabeetana maxaa dhacaysa qofka wax ku dhacaya eh, faalid baa ku dhacaya wadnaha lagaga soo booday marka waxyaalahaas oo dhan wuu yareynaya waxaan ka sheekeynayna waxyaalaha ugu badan dadka dadka dila hadda ayuu soonku hee uu yareynaya ta muhiimka waxa weeyaan eh, qofka qof dadka shabaarada qaarkood iyo dadka qaarkood waxaa loo baahan yahay iyagoo sooman si loo ogaado eh, natiijada saxda ah runtii Eh, waxyaalaha laga yaab kale waxa weeyaan ay sheegaan oo dadka la- eh, oo- oo oo soonka hal jeer la xidhiidha eh, waxaa loo yaqaano longevity oo ah unug kasta jirkaaga ka mid a waqti gaara ayuu ayuu noolaadaa qaar baa jira eh, maalmo ku dhinta qaar baa jira weligaa kula weligood noolaanaya intuu qofku nool yahay oo jiraya intaasna qa- dee unugyada way u dhexeeyaan kuwa maalmo ku dhimanaya iyo kuwa maxay qof weligiiba la noolaanayo waaye haddaba bal aynu suuraysano soo dhaweynaya unugga ka soo qaado sidii warshadoo kale margan yareen maxaa la bari jiray nolol kasta waxaa ugu yara ka kooban yahay waxa weeye waa khaliya waa unug unuggani isaga laftiisa warshad dhana warshadaasi qeyb soo saaraysa qeyb wax een- een- een wax turjumaysa qeyb een- waa warshad dhammaystiran haddaba wax warshadaasi si si fiican ugu shaqayso waa inay tamartii heshaa waa inay oxygeenta heshaa waa in sidoo kale waxyaalaha ka xumaada iyada gudaheeda ee aan shaqaynayo ku dhex nool ku dhex jira inay ka takhalustaa ay ka faa'iidaysataa waxaa loo yaqaano waxa loo yaqaano autophagy marka waxay dhahaan soonka ama sh- em, eh, exercise-ka qaarkii wuxuu dardar geliyaa process fiic- muhiim ah oo jirka muhiim ah oo loo yaqaano maxay autophagy autophagy waa maxay computer kama isticmaashaa ma samaysa waxa loo yaqaano refreshment basasoo kalaa jirka unug wuxuu sameynaya waxyaalihii aanu u baahneen ayuu ayuu burburinayaa uu ka takhalusaya qofku markuu uu soomo unug muxuu dareemayaa waxaa yaraanaya maxay wixii soo gelaya oxygentii iyo iyo tamartii oo glucoseti sokortiya glucose muxuu uga baahan yahay inuu isticmaalo si tamar uga dhaliyo si uu u shaqeeyo soo ma waay haddii ay kuwaasi ku yaraadaan wuxuu bilaabayaa waxyaalihii halkan iska yalyaalay ee aan shaqadooda galay ama aan loo baahnayn inuu burburiyo dabeetana ama tamar ka dhigto ama dib u isticmaalo oo brotiin cusub uu ka sameeyo waa waxa waa refreshment mar kastuu unugu sidaas sameynaa mar kastuu muddo badan sii noolaado in waxaan ka sheekeyna mar kastuu unugu caafimaad bato unugaan ka sheekeyna okay ka indhahay noqon kartaa ka wadnuhu noqon karaya ka murquu noqon karaya meel walba wuxuu jibkaagi si soomaali yaroo guud haddaan nidhaahno wuxuu sameynayaa soonku refreshment caadiya yani jirkaagii dib buu isu refresh gareynaya waaye waxyaalaha ay sheegaan waxaa ka mid a soonku wuxuu ka qayb qaataa inuu jirka ka saaro ama uu jirka ku saacido inuu jirku ka takhaluso waxyaalaha sunta ah cumuuman cuntadaan cunno wax walba way ku jiri karayaan dawooyinkan aad qaadato xubinta ji- jirka u qaabilsan inay sunta ka takhalusto waxa weeyaan maxay waa beerka qofka marka aanu is- lix iyo toban saacadood shan iyo toban saacadood afar iyo toban saacadood aan waxba cunin waxaa dhacaysa maxay inuu jirka jaanis u helo inuu suntii ama waxyaalihii jirka soo gelayay inuu ka takhalusi karayo oo waxay dhahdeen xataa lafteedu wuxuu saacidaa soonku inuu dheecaamada qaarkood oo beerka ku jira oo ka takhalusaya een, waxaa loo yaqaano sunta een, inuu inuu dardar geliyo qof jaanis marka wuxuu helay waxyaalihi suntaa inuu iska saaro waaye Een, waxay yidhaahdaan sidoo kale caafimaadka jirku muddo inaan ka sheekeyna caafimaadka maskaxiyan xanuunada warbahaarka werwerka waxyaalahaas oo dhanna wuu yareeyaa qodob kale muhiima ayaa jira oo isagana laftiisu uu ka qayb qaato soonku Een, addictionka caadooyinka adduunka qofka biniaadamka ay uu ama ha noqoto balwad ama ha noqoto waxyaalo badan oo qofka caafimaadkiisa wax yeeli kari lahaa waxaasoo dhan soonku qofka uu ka yareynaya waa sidii een, een, waxaan le- leenahay odhan karanaa un qofku sanadka oo dhan uu soo ordaya waxyaala badan uu soo qasaya waa marxalad uu qofku soonku maxay uu isku bedeli karayo runtii
bisha labadaa waxay dhahaa bisha caafimaadka
Ha. Een, soonku waxyaalaha sidoo kale muhiimka ku leeyahay ama aan jecelahay inaan sheego oo maanta aan jecel weliba aan dul istaago waxoogaa qodob- dhowr qodob ka idhahda waxa weeyaan waa macaanka sokorta jirkeena ku jirta lafteeda ama dadka macaanka qaba soonku een, waxaa muhiima inay ogaadaan qodobadan soo socda oo ah goormuu soomayaa qofkeedaa soomi karaya een, maxayba tahay markaan soomaliya inaan ogaado goormata soonkeygana jibisaa sheegtay markii hore mala socotaa way- wayba dadka macaanka qaba in yar hadalka een, si gaara u siinayna waayo afar boqol iyo shan iyo toban milyan baa adduunka waxay la noolaa waxay noo- la noolaayeen een, maxay Ah, macaan waxaa la waxaa la waxaa la saadaadinayaa in boqol kiiba shan iyo konton ay siyaadi doonaan labada kun iyo afartanka ku dhawaad waxay sheegaan boqol iyo sideed iyo afartan milyan oo muslim ah ayaa waxay la nool yihiin macaan guri ma jiro soomaaliyeed maanta ama way adagtahay in qoys meel wada degan qof macaan qaba laga waayo dadka noocaas lagu hareeraysan waa inay ogaanaa maxay soonkooda iyo saameynta uu ku leeyahay iyo waxyaalaha taa inay ogaadaan maxayba khatarta waa maxay waajihi karaysa waxay dhahdaan qofka macaanka qabaa khatar wuxuu ku jiraa inay kortiisu dhacdo ama kor u kacdo oo khatara haddii hoos u dhacdo yani dadka in dhacdo inay kor u kacdo kaba khatarsan inay dhacdo waa leanna qofku wuxuu geli karaya waqti yaro kooban koorma geli karayaa maskaxiisa damage baa soo gaari karaya waxyaalo dee waxaan laga yaabaa inuu dhintaba haddii inaan ogeyn waxaa la yidhahdaa sidoo kale waxa ka mid ah qofka inuu fuuqbaxo qofka jir macaanka qaba inuu fuuqbaxo ayuu ayuu nugul yahay waayo bisha rabadaan waxay kusoo aadaysaa xilliyada xilliga kuleylka xilliga kuleylka ay kusoo aadaysaa dabeetana qofku waa maxay wuu sooman yahay macaanuu qabaa waanu shaqaynayaa cadceedna way ku dhacaysaa dabeetana maxay wuxuu geli karaya waxa loo yaqaano bka ama dehydration dhulka waa waa- waa waa xanuun ku hay jira qofka ku dhaca dadka macaanka marka ay sokortooda aada u kacdo cumuuman qofka khatar buu ku jiraa cumuuman qofka sooman ee macaanka leh khatar buu ku jira ay tahay inuu ogaado waayahay isagoo qofka khatarta ku jira ama og inay khatar ku jira ama og inuu khataraha la kulmi karayo ayaa wuxuu qofku ku adkaysanaya marar badan dadkeenu inay soomaan waayo bisha somadaan rabadaan waa bil ruuxaaniyada bil iimaaniyada bil dadku jeceliyo qofku dadkiisa la socdo uu ka qayb noqdo taasi maxay keensanaysaa in qofkan isagoo isagoo is ogaan si si yaro fudud uu khatarahan ula kulmi karayo ay isku tisdhici karayso kor u kici karayso uu geli karo xaaladda dhiigka ee uu geli karayo Een, marka qofka qofka macaanka qabaa ee doonaya inuu soomo waa inuu ogaadaa khatarahaas haddii su-aasha muhiimka waxa weye miyuu soomi karayaa dee su-aashaas malaha su-aal fudud ma aha oo qofku waxay ku xiran tahay in lagu sameeyo assessment si gaar isaga in loo daraaseeyo oo la ogaado een, macaanka nooca qabtid dadka macaanka ko- nooca koowaad qaba ama ma- nooca labaad qaba muhiim ma haddaan sheego waxay ku kala duwan yihiin way ku kala duwan yihiin oo khataraha way ku kala nugul yihiin dawooyinka qaadatid weyn bay ka ciyaarayaan ma soomi karta mise ma soomi karaysid Een, waxyaalo badan oo ka mid tahay xanuun kale maad qabtaa Ee, haddii lagu kuuroo yahay rabadaan hore inaad- yax- wax jira assessment gaar ah qofka loo sameeyo qofka ma soomi kara ma soomi karayo maxaan taa uga gol leeyahay qofku inuu sirfuu odhan wallaahi niyo aniga waan soomi karayaa waan dareemaya inaan soomi karayo laakiin maya waxa xadeenaya maxay xaaladda ku sugan tahay iyo iyo iyo- iyo iyo waxyaalo badan oo kamid hudooyinka qaadanaya sida kamid tahay da-daada lafteeda waxyaalo badan ma xadeenaya waay Een, qofka macaanka qaba ee doonaya inuu soomo mar labaadna ku celcelinayay waan ogi kuwa dad badan oo dhegeysanaya inaanay igu macaan aanay lahayn ilahayna hanaga ilaaliyo laakiin dad badan oo aan jecel nahay ayaa qaba runtii waxay timi inaad inaad ogaato xalqadana si guud waa wacyigelin qofka macaanka qabaa waa inuu ogyahay maxay goorta uu dhiiggiisa cabirayo ma hal mar baa ma laba mar baa ma saddex mar baa hadba qof mar kasta uu khatar uu nugul yahay ama uu ay- ay- ay- haddii laga koroo yahay ee khatar uu ku sugan yahay ay haddana la dhahdaan maxay qofku waa inuu marar badan dhiiggiisa cabiraa Een, nooca cuntada uu qaadanayo qofka macaanka qaba lafteeda muhiim oo cuntooyinka qaarkood inuu iska ilaalinayo ama qofka caadiga ahayba inuu inuu isku- isku dayo inuu inuu cunto muutahay biyo ku badiyin ama waxyaalahaas inuu qaato runtii Een, qodobka ugu muhiimsan fariinta malaan gudbinna xalqada dhan baa isaga ugu muhiimsan qofka macaanka goorma jibinaya soonkiisa haddaad haysato baalka in iskorta lagu cabiro oo iskorta ka hooseyso toddobaatan gram bay decilitr ama ay ka badan tahay saddex boqol macaankaaba jebi Muhiim sidoo kale maxay een, inuu q- qofku ogaado goorta uu macaanka jebinayo oo haddii dhiiggaaga markaad cabirtid uu ka badan yahay saddex boqol ama uu ka yar yahay toddoba boqol gram bay decilitr qofka macaankiisaa jebiyo wuu jib- wa- wa- wa- wa- qof sunkiisaa jebiyo sorry sunkiisa wuna jebiyo qofku waayo khatar baad ku- ku jirtaa hadduuse toddobaatan skortaada ka yeer tahay dee waxaad u nugushahay inaad is- dhiigga in skortaada dhacdo hypocalcemia dabeetna waqtiga kooban waxaa laga yaabaa inaad maxay aad kooma ku geli karaysa haddii uu kor u kacsan yahay lafteeda aad ogaatay saddex boqol mar ilaa humay saacad ka harsanaato afurta ama laba saacadoo ka harsanaato waa inaad jebisaa soonkaaga caafimaadkaaga ka muhiimsan ilaah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra haddaad dareento calaamaadka qofku iskaranaya ee markuu skorta hoos u dhacdo ay ka mid tahay maxay wadna garaaciisa gaajo ma- ma- wareer madax xanuun dhulil fara badan ama cagsigeeda ee, kaadi badan haraad badan caloosha ku xanuunto markii skorta kor u kacdo calaamaadkaas qofku waa inuu garanaya haddii aad dareento intaas adoo sooman macaana aad leedahay markaaga horena aad iskortaad dhici jirtay ama kor u kici jirtay khatar aad ku sugneed soonkaaga jebi soonkaaga hee jebi waayahay Een, fikradda guud aan sheegaya waxa weeyaan had- had ka war haddii adigu qof guriga kula nool aad ugu timaado isagoo dhacsan ama kooma ku jira halkaa macaanna uu lahaa umna soomanaa maxaad sameynaysaa Intaad- waa inaad- waa inaad- waa inaad- waa inaad isku daydaa inaad cabsiisad wax wax cabi karayo haddii kala soo qaada malabood maraysaa maxay afkiisa dhinac ciidadkiisa iyo ilkaha dhexdiisa inaad inaad- inaad inaad marisaa malabkaas dhakhtarkana la carartaa waa waxay noqon kartaa maxay hypoglycemia haddii hypoglycemia waxay sabaysaa maxay in qofku kooma galo yani qofku in first aid ama yani gargaarka degdega qofka eh, sooman ee macaanka leh uu garanayaa Een, waxaan jecel sidoo kale- sidoo kale inaan sheego oon dul marno caadinka khal- khaldan dadka qaarkood sameeya rabadaanta marka la joogo oo ay ka mid tahay rabanta waxaa la qofka miisaankiisa way yaraysaa laakiin dadka oo dhan ma hadda moogtahay dadka qaar baa jira maalinka oo dhan hurdaya xilliga afurka markay timaado cunto nooc walba noocyadaas waxyaalahan carbohydrate-ka bariis noqo sokor ha noqoto sharaabo kala duwan sokor leh waxyaalahan s- sambuus waxyaalaha furaha badan leh cunaya oo sokorta ku badan tahay dabeetana ay keensanaysa maxay in ay habeen diiga korooyo miisaankiisa aanu isdhiminba marka ru- soonku waa caafimaad laakiin haddaba cunto cuntooyin kala duwan oo ay ama sokorta ku badan tahay ama saliidda ku badan tahay ama ayankan waxa laga yaabaa inuu caafimaad ku noqon soonku mala socotaa yacni soomaalidu wayna fahmaan qodobka ah caafimaadku keliya tan bas maaha dawooyinka caafimaadku keliya bas maaha eh, in lagu dhahdo hor dawadan liq oo dabeetana soo cunuu soo noqo caafimaadku waxa weeyaan waa system isku dhammaystiran fariintaas waa muhiim oo ah dawada aad liqaysid cuntada aad cunaysid iyo nooca cuntada aad cunayso exerciseka aad samaynayso dadka kuga hareereysa qofka biniaadanka ahi waa complex waa adigoo dhammaystiran Ad- dawada yaraan ku siinaya wax- waxbay kuu taraysaa laakiin waxaa laga yaaba haddii xanuun ay- ay ku hayo inaan keligood waxba kuu tarayn marka qofku inuu s- suluug saxsan ama qaab qaab qaab nololeed saxsan uu rabadaanta u noolaado haddii cuntadiisa noqoto haddii noqoto xilliga uu seexanayo haddii noqoto maxay wax uu qaadanayo haddii noqoto xilliga uu jimicsiga sameynayo si guud waa muhiim runtii oo aan bis keliyata ahayn caafimaadku waxaa loo yaqaano dawada cuntada ku jirta hurdada ku jirta dadka kugu haragarsanaya iyo falgalka la falgelayso ayaa marka nidaam sixiya ama nidaam caafimaad oo bat- dhinac walba taaban qofku inuu uu- uu sameeyo runtii waa muhiim Een, mawduuc mawduuc ballaaran intaan awoodi karayo waxaan isku dayay inaan een, ka gaabsado waxyaalaha caafimaadka iyo qaabka ay u dhacayaan iyo een, muhiim maaha xalqaduna si guud waxay taabanaysaa wacyigelin soo maa qodobka ugu muhiimsan waxa weeye soonku waa caafimaad dadka oo dhanna maaha haddaad tahay dadka aa u nugul inuu soonku uu khatar ku yahay ha soomin waayo een, naftaada ayaa ka muhiimsan runtii Een, een, intaasaan jecelahay inaan ka idhaahdo runtii een, caafimaadka iyo soonka aad iyo aad aad mahadsantihin